ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadaraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb galaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey halo asalaamu calaykum raadiyo eego waan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan doonayaa inaan dhakhtarka raadiyaha su-aal weydiiyo waxaan weydiinayaa dhakhtarka qofku haddii qandho joogta ah uunu isku hayo qufacayguna uusan ahayn mid qallalan urka iyo dhadhanka midnana ima joogaano labadaba way iga tageen ma coronavirus baa lagu tilmaami karaa mise waxaa la odhan karaa waa hargabka caadiga ah
mahadsanid qof aanoo soo sheegin magaciisa iyo goobta uu joogo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaas haddii aad isku aragtay qandho heerkeedu aada u sarayso islamarkaadna aada weyso urintii iyo dhadhanka uu kaa lumo ama kaa lumay waxaa wanaagsan inaad tagto goob caafimaad oo lagu baaro cudurka covid nneteen-ka si loo ogaado xanuunka ku hayo waayo waxaad sheegtay qayb ka mid ah calaamadaha cudurka covid nneteen-ka kuwaasoo ahaayeen qofa qalalan qandho daran neefta oo kugu dhigta dhuun xanuun diib fara badan madax xanuun daran iyo inaad weyso dareemihii urinta iyo dhadhanka hallo asalaamu calaykum raadiyo ergo magacayga waa xasan muuse nuur tookiya oo joogo boosaaso gobolka bari dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurka coronaviruska ma lagu kala qaadi karaa guryaha dhexdooda waayo wiil aan guri ku wada noolnahay haddii uu cudurkaasi uu ku dhacay laakiin sariiraheenu ay laba kale yihiin kolkaas aan ku wada jirno coronaviruska ma lagu qaadi karaa mase ma lagu qaadi karo asalaamu calaykum raadiyo ergo waa idin salaamayaa mahadsaneed xasan muuse nuur oo jooga magaalada boosaaso haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa xasan haa waa lagu kala qaadi karaa haddii aad la wadaagto qofka cudurka qaba hal qol sababtoo ah qofka cudurka qaba oo koronaviruskee haddii uu kugu hindhiso ama kugu qufaco waxaa laga yaabaa in ay dhibixiisa ku soo gaaraan ama aad la wadaagtid waxyaabaha caadiga ah sida dharka saxanka wax lagu cuno galaaska biyaha lagu cabo ama in aad taabatid meel uu horey u taabtay qofku cudurkaas koronaviruska qabay sidaad sida albaabadan dhaho miisaska iyo wixii la mid ah sidaa awgeed waxaa fiican in qofku cudurku qabo la geeyo meel gooni ah uu isu karantiilo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa axmed isaaxin aadan joogana waxaan salaamayaa dhakhtarka raadiyo wergo waxaan weydiinayaa dhakhtar maxay ku kaladuwan yihiin xanuunka coronavirus iyo hargabka maxaase calaamada oo lagu garan karaa oo lagu kala garan karaa viruska coronavirus iyo hargabka mahadsanid axmed ibraahim aadan oo aan noo soo sheegin meesha uu joogo haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa axmed hargabka iyo koronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamarinka waxay ku kala duwan yihiin hargabka hilihuuriskiisa wuxuu qaadan karaa saddex maalmood halka koronaviruska hilihuuriskiin uu ku qaato shan casho ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka koronaviruska qaba sida badan neeft ayaa ku dhigta si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo xindhisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka koronaviruska qaba intuba waxaa lagu arki karaa calaamadaha aan sare ku soo sheegnay oo aan ka hayn qofka koronaviruska qaba oo neefta ku dhigta qofka hargabsan wuu qofaa balse uma darna sida qofka qaba koronaviruska asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa mahad yuusuf faraage oo jooga dowladayaanka soomaalida gaar ahaan gobolka liibaan degmada doolow cadde waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka inooga jawaabo jawaabaha ku saabsan coronaviruska cudurka coronavirus ma leeyahay dhuunta oo ku xiranto iyo dhidid fara badan markii laga soo gudbo calaamadaha kale ee lagu yaqaano cudurka coronavirus waad mahadsantihiin radio ergo mahadsanidin mahadsanid mahad yuusuf raage oo jooga magaalada doolow haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa mahad maya calaamadaha cudurka koronaviruska kama mid aha dhuun xiran iyo dhidid fara badan calaamadaha cudurka koronaviruska waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan madax xanuun daran waxaa intaa soo raaca in aad wayso dareemihii urinta iyo dhadhanka magacaygu waa caasha oo joogta degmada caabud waaq waxaan waxaan dhakhtarka weydiinayaa coronavirus meeqa calaamadood ayuu leeyahay awalanka ugu horeeya oo lagu garanayaa hadduuse kaa soo baxo maxaa lagula tacaali karaa oo la samayn karaa sheego ergo waad mahadsantihiin mahadsanid caasho oo joogta degmada abud waaq haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aasheeda caasho fayruska oo koronaviruskii calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diif fara badan madax xanuun daran waxaa kale soo raacda intaas inaad weyso dareemihii iyo urinta dhadhanka haddii aad isku aragto calaamadahaas waxaa wanaagsan inaad joogto guriga dadkan aad ka fogaato oo meelgooni ah aada isu socdo waa inaad gacmahaaga saabuun iyo biyo nadiifa aad ku dhaqdo labaatankii ilbiriqsaba mar aadna joogtayso nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneed waa inaad isticmaashaa afxirkii iyo gacmogashiga adigoo iska ilaalinaya inaad taabato sankaaga afkaaga iyo wejigaaga waa inaad raacdaa tilmaamihii caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka ee w h o iyo unisef bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa raxmo ahmed cabdiraxmaan oo kasoo hadlaysa magaalada gaalkacyo waxaan dhakhtar ka weydiin lahaa calaamadaha ugu sahlan oo lagu garan karo caabuqa coronavirus muxuu yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid raxmo axmed cabdiraxmaan oo joogta magaalada gaalkacyo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aasheeda raxmo fayruska calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah waa koronaviruske qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca inaad weyso dareemihii urunta iyo dhadhanka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaanti yaal